wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isna ee magaalada jowhar toddobaadkanna barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaa heerka waxbarashada dugsiga hoose dhexe ee banaani barnaamijkan waxaa igala qaybgali doona qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigata dugsigaasi macalimiintii maamulka iskuulka ee u deergarooga barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki dugsiga hoose dhexe ee banaaniya waxa uu ka mid yahay iskuullada ku yaala tuulooyinka hoos yimaada degmada tani jawaari caasimada maamulka hirshabelle haddaba qaar ka mid ah ardaydii macalimiinta dugsiga banaaniya ayaa iiga warbixiyey heerka waxbarashada iyo halka uu marayo dugsigaasi kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabaya magacaaga
magaciis suleymaan yacquub bule
suleymaan yacquub bule maxaad ka barataa dugsigaada dugsiga waxaa ka bartay inaa maadada tarbiyo iyo carabi iyo saynis iyo cilmi bulsho iyo technology tarbiyadaas iyo englisho iyo xisaab baa ka bartay waa gartay halkeed kasoo bilaawday markaaga hore haddana fasalkee tahay marka hore waxaa kasoo bilaabay koowaad hadda fasalka joogo lixaad
waa gartay ka baran markii hore aad dugsiga imaanaysay iyo hadda farqiga u dhexeeya farqiga u dhexea marka koowaad waxau ahay wax faraxo xun aa baro ba'taayo ay dhiweysay kororo hadda maasha allah macalimiinteena aad iyo aad anuu waxay anuu dalaadeen hadda jawaabta unasiya waxaa hadda waxaa rajaynayaa in marka ay sideedada ka gaaro in imtixaan dalbada u galaayo ka baran qaabka dugsiga hadda wax ugu barasad ma qarashaadkaaga baxaa jiro mise si bilaash aada wax u barataa qaarshad waxna ii bac male waxaa ku barta shiibilaash ana u bartay lacag malii qaada waa gartay ka waran macalimiinta wax ku fahamsiisa qaab nuucee ayaad u wada xiriirtaan macalimiinta maadooyinka si fiican ayaanu fahamsiiyaan inta waxay fahmi waayno dib ayaanu u soo celiyaan waa gartay ma jiraan waxa aad u baahan tihiin kan arday ahaan in dugsiga lagu soo kordhiyo waa wax kasta oo baana in iskuulka nuul dhiso marka roob do-o iskuulka waaka waa baksin yahay roob waa soo galaa waxaa rabaa inaa meeshaan afar qol oo bacwe ina nuul dhiso koraasma inaana la bedelo saasaa rajeynaya ina buuyaal gaab nuul keenaa
kusoo dhawo barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa saciid abdulqaadir waxaan ku noolahay banaaney waxaan dhigtaa iskuulka banaaney dugsiga hoose dhexe ee banaaney
ka waran aasaaska halka aad kasoo bilowda waxbarashada
markii hore waxaan lii bilaabay koowaad haddana waxaa maraya heerkii lixaad gartay ka waran intaadan waxbarashadu kusoo biirin markii hadda aad waxbaratay farqigoo dhexe intaa oon waxbarashada aan kusoo biirin markii hore waxaa ahaa nin laba xaraf buu isku xiri karin maadaama iskoolka tuulada banaaney ay la furay oo ammaaday waxaa lii bilaabay koowaad aniga oo waxba aqaanin laba xaraf buu isku xiri karin ayaa lii bilaabay baataa haddana waxaa gaaray nin magaciisa iyo magac kale wax bank qoraaya ayaa gaaray wixii luu siir qor kara waa gartay ka waran macalimiinta wax idin dhigtaa qaab nuucee ayaa wax idin fahansiisaan macalimiinta boqolkiiba boqol aad aad ayay wax nuu fahamsiiyaan macalimiinta casharada si fiican ayuu nuu sharxaan haddoo casharada fahm wayn waa inuu soo celiyaan waa gartay ma jirtaa maada hadda aad ku furfuran tahay ama aad si fiican u xifdisay oo aad is leedahay mustaqbalkaaga xitaa waxay noqon doontaa maada aad ku shaqaysatid marka hore maada aad ay aad u xifri waa jirtaa waxaana ka mid ah soomaaliya iyo ingiliishka ayaa aad iyo aad ayaan u fahmay anigoo ka dhex bartay iskuulkan banaani liman iskuulka la gelin xifdinta maadada ama luuqada ingiliishka maxaad ku dooran luqada ingiliishka wax badan ayaa ku doortay sida luqada ingiliishka dad badan milis loo yaqaanaan laakiin ingiliishka maadaama macalimiinta aynuu dhigaan aynu sabuurda nuu saaraan ingiliishkaasi ayuu ku hadlaynaa anka luqada ingiliishka wax noonba ayay fududay kartaa waxaa dhici karto in oo xafiiska ingiriish loola hadlo waxaa dhici karto in oo dalka ka soofo sida dibadaha ay u- u- u soofo meelaasi oo loo hadlin wax soomaali leedaha ay loo hadlo ingiriish marka taas waxay saacidaysaa in luqada ingiriishka la barto waa gartay n ma jiraa wax baahiyo ah hadda ardaydiina aad qabtaan oo aad isleedihiin way u baahan tahay in lagu soo kordhiyo dugsiga ee waxaan u baahannahay in iskuulka ayaan nala bedelo kuraastan in nala bedelo iskuulka waxaa jira roob markuu doo iskuulka waa duleeday kor dhan waa duduleeshay roobka dhibacdii ayuu soo galaayo haddana kuraasyaashii dhan waa inay dhammaadeen ama miisyaashii in nala bedelo ayaa doonay ardayda qaar waxaa arkay ika ay uniform haasinin ama buwaaka haasinin oo iskuulkan ina ammaadaan jecel laakiin buwaagtaas iyo uniformkaas haasinin oona awoodin ayaa arkay marka waxaan doonayaa inaan nuul soo- nuul yeelo nuula dar yeelo iskuulkan nala bedelo uniformkaas ardaydaasni ama oo uniformkaas ama sh- buwaagtaas haasinin in nuul- oy nuula siiyo waa gartay mustaqbalkaaga maxaad rajeynaysaa inaad ka gaartay heerka waxbarashada Ee, marka hore aad iyo aad waxbarashada waxaa jeclahay in ka gaaro ama aan noqdo macalin ama aan noqdo dhakhtar ama aan noqdo dictoor ayaa rajeynaya waxbarashaas in ka gaaro waxbarashadaas waxaad igu garabsiiyey hooyaday iyo aabahay iyo macalimiinta igu dalaaday marka hore hooyaday iyo aabahay aniga oo beeraa jira ayaa markii lix saac la aadaamo ay dhehi jireen bax iskuulka aad macalimiintana si aad ayuu cashirka nuu fahamsii jireen maadaama anaka cashirka waxba aqaanin cashirka markii nuula meeriyo hore ay ka fahmeynin ay nuu soo celi jireen ayaan waa u mahad celiyaa intaas Een, marka hore magacaygu waa muuse cabdulyuusuf waxaan ka mid ahay barayaasha ama macalimiinta wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee tuulada banaaney waan ku dhowahay barnaamijka waxbarashada radio snai muuse bal inoogu warbixi qaabka uu u shaqeeyo dugsiga iyo maaragtay xiliyada aad wax u dhigta ardayda Een, runtii dugsiga wuxuu u shaqeeyaa sida dugsiyada kale oo oo caadiga ah Een, annaga waxaan dhignaa halgelin maadaama dadka deegaanka degan aa lagu beesgareeyey dadkana ay yihiin inta badan dad beeraley iyo xoolo dhaqato ah ayna fursad u heli karaan xilliga gelinka dambe ee duurta kadib Een, annaga waxaan soo galnaa iskuulka duurka kadib Een, waxaana gaarnaa ilaa iyo kow iyo toban saac oo galabnimo waana halka gelin oo dambo waa gartay bal inoogu warbixi maadada aad dhigto iyo ardayda aad u dhigto iskuulka wuxuu leeyahay ilaa heer een, dugsiga dhexe waaye Een, maadooyinkan ku qornahay waa maadada soomaaliga teknolojiga iyo xisaabta saddexdaas maado ayaan iskuulka ka dhigaa Een, iskuulka aniga waxaan dhigaa qaybta dugsiga hoose iyo dugsiga dhexeba maadaama hadda fasalka noogu koreeya uu yahay fasalka lixaad lixaad iyo shanaad oo dugsiga dhexe ah iyo saddexaad iyo afaraad oo dugsiga hoose ah afartaas fasalood ayaan xiisa ka bixiyaa bal ka warbixi maadada teknolojiyada aad dhigto u dhigta ardayda ma jiraa wax aqbata aad kala kulanta dhanka ardayda faahfaahina inaga sii fahanka ardayda Ee, runtii arday hadday meel iskugu timaado caqabadna waa lala kulmayaa ee, marka qaarna faa'iidooyina laga helaa waayo maxaa yeelay dadka waa dad kala duwan oo isku xaafad aan ka imaanin Een, arday qaar waxaa laga yaabaa inuu akhlaaq ahaan uu aad u hooseeyo kuwa qaarna akhlaaqdooda ay aad u sarayso ka caqabadaha marka qaar lala kulmo waxaa ka mid ah ina marka qaar adigoo xiisadii sharxaayo uu arday qaar uu samaynayo burbleen laakiin taasi waa wax caqabad oo hadda si gaar ah ay nagu reebaysa ma jirta maadaama aan nahay macalimiin in badanna aan wax soo baranaynay annagana aan maanta in badan aan ku jirno waxbarashadii aan dadka wax sii baraynay Een, qofka markuu arday een, wax baraayana wuu og yahay nidaamka ama culeysyada kaga imaan karo maadaama asalkeenii hore annaga ayaa arday soo aheen macalimiinteenii siday nagu maamuli jireen annagoo kaas wax ka qaadanayna maxaa la asiga tusaale ayaan haddana ayaga sidaas oo kale si la mid ah ayaan ku maamulnaa ardayga qaar waxaan ku mashquulinaynaa inaan su-aalihii iyo markaas ku ugu foodada badan aan ayaga u dirnabo exerciseyo si ay markaasi u yareeyaan buuqa iyo burbaleenka ka jiro ee fasalka dhexdiisa sidaas ayaan ku maaraynaa caqabada jira waa way jiraan laakiin waa inta badan waa xalinaa waa tahay n ka waran xiriirka idinka dhexeeya waalidiinta ardayda dhigata dugsiga Een, runtii xiriirka naga dhexeeyo waalidiinta iyo annaga waa mid aad u wanaagsan waayo arday waalid loo haynin wax lama bari karo laakiin inta badan waxaa waaye waalidiinta iyo annaga xiriirkeena oo aad u wanaagsan aaweed ay waxay noogu suura gashaa mar kasto in la helo arday joogto ah een, xiisadihii soo xaadira ardaygii la waayena waxaan si toos ah ugu gudbinaa maamulka asigoo la kaashanayo waalidkii dhalay maadaama dadka deegaan gaar ah ay degan yihiin oo la heli karo qofkaas xogtiisa islamarkiiba waalidka haddii taleefonkiisa uu bixi waayo xataa habeenkii la samayn karo inuu guriga loogu tagoo la dhaho cunugaada maanta wuu maqnaa iskuulkiina ma soo xaadiran intuu ku maqnaa karka asigoo waxaa la heli karaa markaas waalidkii iyo ardaygiiba si kafool kafool ah in lasaga horkeeno maqnaashihii iyo burblaankiiba sameeyena dib loo xaliyo aad u wanaagsan yahay waalidka xiriir runtii kama mid ahi macallimiinta ay qaadatay wasaaradda waxbarashada sanadkan ayaan isku dayey laakiin nasiib wanaag waxaan ku jiray macallimiintii markaas kusoo bixi waayey shorti liistiga ama u gudbi waayey qaybkii imtixaamaadka waxaan ahaa macallin tan iyo laba kun lix iyo tobankii ilaa maanta waxaan joogaa meeshaan si voluntary ah oo bilaash ayaan ku dhigaa mararka qaar fursada yaryar ayaa iska imaada oo hadda hay-addii baxdii oo kaleoo baab markaas aan ka mid ahaa macallimiintii ka shaqaynayay barnaamijkaas bar ama baro oo ay waday hay-addii la dhihi jiray baab oo waxbarashadii asaasiga ahaa laakiin hadda waqti xaadirkan oo sala dugsiyeedka wax hadda gacanta aan ku haayo ma jirtaa waa si voluntary oo bilaash ayaan ku dhigaa maadaama aan ahay nin wax bartay deegaanka degan deegaankana kasoo jia waa gartay maadaama aad si volunteera halkan ugu shaqayso ma jiraa wax baaqa ama codsi aad jeedin lahayd maadaama hadda aad ka mid tahay macallimiintii tuulidan ku dhasheeyo dugsiga usoo dhabar aday ha way jiraan baaqyada aan jeedinaayo dhibaatada ugu badan ee dugsigan haysata maanta waxaa ka mid eh aan aad ugu baahi qabno iskuulka dhismihiisa oo aad noogu yar marka loo fiiriyo dhanka fasalada runtii arday waa haynaa laakiinse waxaa caqabada ugu weyn ah maanta in ardayga fasalka lixaad iyo fasalka shanaad ay maanta ku jiraan hal fasal ayaga oo markaas loo nidaamiyey laba sabuuradood in fasalkaas la geliyo kadibna ay macallimiinta fasalkaas galaaya asiga oo labadii cashar isku wata mar walba uu galaayo uu samaynaayo kii shanaadka ahaa iyo kii lixaadka ahaa maadaama daruufa jira awgood halkaas meel keliya wax loogu qoraayo kuwa afaraadka iyo saddexaadkana sidaas lamid ah ayagana ay hal fasal ay ku jiraan marka baahida nagu weyn maanta waxay tahay maadaama anaga aan aqoontii hayno heeganna u nahay si bilaash ah inaan ardayda wax ugu dhigno waxaan codsanaynaa wasaaradda waxbarashada iyo cid kasta oo danaynaysa barnaamijka horumarinta waxbarashada in na laga saacido sidii aan ku heli lahayn fasalo cusub oo markaas ardayda ay ku kala firaaqsadaan macallimiinta runtii way joogaan kuwa qaaroo waxaa jooga wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ay noo soo dirtay oo ahaa kuwii sanadkii hore soo baxay runtiina si wanaagsan ayay nala shaqeeyaan annagana waxaan u nahay maadaama nahay dadkii deegaanka kab baahida jirtaa maanta waxay tahay in la haynan fasalo ardayda ku filan dalka baaqan diraay waxay tahay in la helo fasalo la balaariyana iskuulka fasaladiisa kusoo dhawo warbaahintaisna gaar ahaan barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabaa magacaaga iyo qaybtaad macalinka ka tahay waa maasha allah ustaad aada u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aadaan ugu faraxsanahay raadiyo isnaay inay halkan goobtan ay nagu soo booqdaan iskuulka banaani primary school oo ku yaalo tuulada banaani maasha allah aada ugu dhawahay iskuulka waa iskuul dugsi hoose dhexe ah oo sanadkan ayaa hoose dhexe u noqday sanadihii hore wuxuu ahaaday dugsi hoose unba iska ahaa sanadkii dambe ayuu aad usoo xoogeystay oo wasaaradda waxbarashada garab weyn ay siisay oo macalimiinna ugu soo deeqday ardaydiina si fiican markaas loogu warhaayo macalimiin oo tayo lehna halkan lasii keenay waxbarashadii hadda ay ka dhigaan waxaa ku taalo ilaa iyo gareed five kuliba warbixinta iskuulka maamulaha inuu ka siiyo ayaan filaa laakiin aniga waxaan dhigaay dugsiga saddexaad hoose saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad hadda sanadkan uu sii galay marka maadada englishkaan ka bixiyaa istaadi ka baran maadada englishka aad bixiso ardayda aad wax u dhigto qaab noocee ayaad wax u fahansiisaa laay kuley teacher gaad ayaa jiro macalinka habab badan ayuu wax ku gudbiyaa oo markii wax uu dhigayo cashirkii inuu soo diyaarsado oo markuu soo diyaarsado sambuurada uu saaro sambuurada marka uu saaro ardayga micnaha oo keliya wax ma ku fahmayaan oo muuqaalana inuu daba dhiga ayaa la rabaa oo sheegii oo markaas uu dhigay muuqaalkiisa iyo tusaalihiisa inuu siiyo oo la socdo si uu ku fahmo hadda tusaale albaab oo kale dhowr oo kale markaan dhaano waa inuu albaabkii uu tusi karo ama sabri karo sambuurada oo kale sambuurada wixii inuu tilmaan iyo taabasho iyo iyo qoraal ay iskugu jiraan ayaa la rabaa wax muuqda inay ahaadaan ma jiraan wax baahiya ah oo hadda xilligan dhanka macalimiinta ka jira oo aad u baahan tihiin in dugsiga lagu soo kordhiyo haa wax badan baahi badanaa ka jirto halkan waa tuulo waaye iskuulka tuulo ku yaalaa oo baahi badan macalimiinta xataa hadda meel fa- xafiis ma haystaan sidaa aragti adigoo geed hoostiisa lagu fadhiisiyey oo hadda xafiis oo macalimiinta oo markay xiisaha ka soo baxaan ay fadhiistaan ma jiro Een, xafiis kaloo maamulaha oo xafiiskiisiina ma jiro oo hadda oo shaqeeyo marka laba fasal ayaa ku taalo labadaas fasal ay iskugu dhex jiraan ardayda een, een, qaarna banaankaasay ku qaataan dhulka qaarna gudahay ku qaataan marka wuxuu u baahan yahay iskuulka in loo aad dayactir badan u baahan yahay iskuulaad in la weyneeyo u ba- u baahan yahay fasal kasta ee fasalkiisa inuu gaar u ahaado ayaa la rabaa Een, musqulihii inta badan saas ma u shaqeeyaan biyaha xataa meesha een, way ka waxaysiin way gu'sihiin ceelkii si fiican ma biyo ma maka- ma lahan Een, marka baahi badanaa ka jirta garoon malaha ilmaha meel ay ku ciyaaraan oo weyn dhul weyna halkan ku yaalo aad iyo aad oo tuulada laga heli karo inay garoon ardayda ay ku ciyaaraan haddii heli lahaayeen Ee, aad u fiicnaaleed meel yaroo jardiino ahna inay lahaato oo marka standard school inuu lahaado iskuulka ayaa mustaqbalkana rajaynaynaa laakiin baahida ugu daran kaasaa ka jirta waa gartay ugu dambeyn ma jiraa wax baaqa aad ka jeedinaysa halkan adigoo ka faa'iidaysanaya jaaniska nogusis radio islam haa waxaan baaqa ugu jeedinayaa wasaaradda waxbarashada een, ee, maxaa la dhihi jiray macalimiinta ay soo xoojiso oo macalimiin kala duwan inay kusoo darto macalimiinta aad u yaryihiin halkan joogto Een, in ee, iskuulkana ay balaariso oo maxaa la dhahayay oo dayactir badan lagu sameeyo iskuulka laba qoloo ka kooban yahay ilaa iyo lix is- galaas ilaa ilaa sideed galaas la gaarsiiyo dugsiga hoose dhexe loo simo oo fasal kasta galaaskiisa waa inuu heli karo dadka tuulada waxaan u jeedinayaa een, waa fursad oo weyn ay haystaan oo dahabi ah Een, fursaddaas waa inay ka faa'iidaystaan oo gurigooda ugu timid Een, maxaa la dhihi jiray waxbarasho lacag la-aan ah ayaa halkan taalo oo inay ka faa'iidaystaan ah oo loogu talagalay dadka tuulada degan iyo hareeraheeda oo iskuulaad kale aan ku aanin inay yimaadaan oo waxbarashadaas ay ka faa'iidaystaan oo friiga ah oo lacag la-aanta ah oo macalimiin tayo lehna joogto oo inay taasaan dhihi lahaa ee waalidiinta ee ilmahooda ay usoo diraan een, waxbarashada gelingna ee beerahoodii ay u tagaan gelingna maxaa la dhahayay een, iskuulka ay xoogga ay saaraan waalidiinta taasaan dhihi lahaa oo waxbarashada ayaa hor beerta aad falaysid waxay u baahan tahay waxbarasho haddaanan beerta een, aqoon iyo cilmi iyo nidaam aan ku wadin ee wax soo saarkeeda xataa ma lahan een, wax taya leh ama fiican oo badar fiican in kaaga soo go'inaa laga yaaba marka waxbarashada waxay u fiican tahay beerahoodii deegaankoodii noloshoodii iyo mustaqbalkoodii iyo bili inay ku noqon lahaayeen jiililkii oo mustaqbalka oo oo maamulkii iyo heerarkii waxbarashada la wareegi lahay tuulada inay noqdaan ayaan rajeynina iyagan hadaag markana maamul ku-xigeenka dugsiga banaani maxamed axmed yuusuf ayaa iiga warbixiyey aasaaska dugsiga iyo baahiyaha xilligan ka jira Eh, waa ku dhowahay barnaamijka waxbarashada waa mahadsan tahay aasaaska dugsiga dowlada banaamin waxaa la aasaasay eh, labada kun lix iyo tobankii aa la aasaasay waxaana aasaaskaas iyo fikirkaas iska lahaa eh, bulshada ku dhaqan tuulada
waa gartay een, maxamed bal inoogu warbixi baahiyaha xilligan ka jira dugsiga iyo waxyaabaha uu u baahan yahay in lagu soo kordhiyo Eh, sida kuu muuqatay een, baahida iskuulka taala ma ahan mid lasoo koobi karo iskuulka wuxuu ka samaysan yahay eh, ood marar badan waxaa soo galay fatahaado iyo roobab oo aada u xoog badan Eh, sidoo kale iskuulka wuxuu ka samaysan yahay ood waxaa soo galay aboor iyo wixii lamid ah marka iskuulku in dhagax laga dhigo sidoo kale laba fasal keliya u samaysan fasaladaas in fasalo kale lagu daro caruurta yacni isma qaado ee fasalada waa ciriiri dartii qaarna inay banaanka joogaan qaarna ay inta ku dhi- oo yacni banaanka loogu dhigo sidaasay noqonaysaa marka iskuulka baa sidoo kale macalimiinta waxay u baahan yihiin macalimiin kale loogu daro loo kordhiyo sidaasay u baahan yihiin kuraas iyo maxaan ku rahday agabkii waxbarasho laga kaabo saasuu u baahan yahay iskuulka waa gartay sidaa no iskuullada qaar waxaa loo sameeyaa feeding ama quudin oo yacni loo sameeyo ardayda dhigata iskuulka ma leeyahay qaybta quudinta haddaysan lahayn ma jeclaan laheedeen in qaybtaas nagula soo kordhiyo hadda wakti xaadirkan ma laha fiilin laakiin haddii ay la helayo waa aada u baahannahay in lagu soo kordhiyo fiilinkaas waxay noqonaysaa ardada ayay dhiirigelin unoqonaysaa sidoo kale waxaan isleeyahay arday badan oo hadda oo markaas dibid joog ah oo daruufa ay haystaan in waxbarashadii ay dhiirigelin unoqoto ay iskuolka yimaadaan kuwa inta jooga inta joogta inka badan ayaa yacni dibad joogka ah marka barnaamijkaas fiidhinka arday badanoo oo daruufo ay ku xeeran tahay oo waxbarashadiina daruuftaas liajligeeda banaanka dibad joog aaga ah ayaa ma aragtay laga yaabaa inay soo xaroodaan oo waxbarashadoodii baahiyahaas ay aga kaaftoomaan ayaa laga yaabaa barnaamijkaas fiidhinka qayb weyn uu ku leeyahay dhiirigelinta ardayda
waa garteen ugu dambeyn bahda waxbarashada ma jiraa wax baaq aad ujeedinayso
dhammaan waxaan u dirayaa dadka waxbarashada daneeya in iskuolkan ay yimaadaan indhendhen ku sameeyaan baahi fara badanaa taalo wixii markaas ay naga caabin karaan ilaaha wax bixiye ay walaalahooda kusoo saacidaan intaas ayaan baaq u jeedinaya guudahaan dhegeystayaal intaasi aan kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxbarashada raadiha isnaay oo aan toddobaadkan uga hadlayna heerka waxbarashada ee dugsiga banaani intuu socday barnaamijka waxaad la socodsiinaysaa anigoo asaar cabdi xuseen dhankii farsamadan waa injineer saki soo saaraha waa isla aniga tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga sida ayaa maanaal